Al-Bashir qorgaab waxaa la dilay bishii nasoo dhaaftay ee februaayo laba iyo labaatankeedii waxaana lagu dilay magaalada saako duqeyn ay sameeyeen ciidanka maxaan ku idhahdaa maraykanka ayaana lagu dilay bashiir waxa uu ahaa abaanduule u qaabilsan dhanka howlgalada kooxda shabaab ee aada uga dhaca dalka kenya hadday noqon lahayd kuwa jidka loo galo ciidamada iyo basaska iyo wax kaloo aada ugu eedeysnaa maaragtay weerarkii lagu qaaday xerada militariga ee maraykanka ay ka deganaayeen kenya bishii janaayo marka waxa uu ahaa nin khibrad u leh dhanka howlgalada wuxuuna ka mid ahaa hogaanka sare ee kooxda al-shabaab marka dilka bashiir dhaawac intee leeg ayuu gaarhsiin karaa xarakada al-shabaab mar walba qof laga dilo kooxdan shabaab waa waa waa dhaawac soo gaara ayay aya ayay noqonaysaa gaar ahaan marka laga dilo dadka tayada u leh ayaga maaragtay dhankooda hadday noqon lahayd dhinaca howlgallada iyo hadday noqon lahayd abaabulka intaba marka kooxda al-shabaab waxaad moodaa maaragtay bilooyinkii ugu dambeeyey xoogaa in uu jiro arrimo siyaasadeed oo gudahooda ah iyo isqaqabsi badan xilli maaragtay ay ay badatay ama ay korortay dhaqaalaha ay ka helaan gudaha soomaaliya haddana waxaad moodaa dhinac maamulka inuu bilowda isqaqabsi badan oo oo la xiriira dhanka dhaqaalaha marka mar walba qof laga dilo waa guul kooxda al-shabaab waa garta marka maraykanka duqeymo badan ayay la beegsanayeen sanadkii lasoo dhaafaba haba ugu badnaatee welina waa ay ku socotaa waxaa ka mid ah tusaale u ah hadda weerarkan la sheegay in isaga lagu dila marka duqeymahaasi ma yareyn karaan weerarada ay al-shabaab ka geystaan muqdisho iyo gobolada kale ee dalka
mar walba oo raggan maaragtay dhaawac noocaasa loo geysto horta wa waxbay ka waxbay ka taraysaa inay yar inay yaraadaan maxaan ku idhahdaa weerarada ay ka geystaan gudaha soomaaliya gaar ahaan magaala madaxda muqdisho labadii kun iyo toddobiyo tobanka ilaa iyo hadda aad ayay u yaraatay howlgallada raggan lagu baacsan jiray taasaana keentay in ciidanka maraykanka ay kordhiyaan duqeymaha ay u geystaan kooxda al-shabaab laakiin sidii loo yareyn lahaa maaragtay dhaawac loo geysta shacabka isla markaasna maaragtay ay u socon lahaayeen weerarada way fiinaan lahayd marka laakiin kooxda al-shabaab mar walba waxaa looga guuleysan karaa in la baacsado oo dagaal foolka fool ah lagu raadsado saas ayaa looga adkeyn karaa laakiin weerar cirka ah maaragtay dhaawac wuu geysanaya laakiin way sii jiraayaan kooxda bashiir qoorgaab haddii aan kusoo laabano sida ku cad bayaanada waaxida arrimaha dibadda iyo tan maaliyadda maraykanka madaxiisa waxaa saarnaa shan milyan oo dollarka maraykanka ah oo la duldhigay sanadka labada kun laba iyo tobankii welina waxaa jira qaar kale oo aanan weli la dilin oo nool ama maaragtay oo shabaab ka tirsan oo lacagtaasi la duldhigay arrintaasi maxay ka tari kartaa baacsiga al-shabaab wa wax kale wax factor weyn ama maaragtay ay u geysatay ma laha waa intooda badan hogaanka kooxda al-shabaab lacag baa madaxooda saaran waxa uu kamid ahaa dadka aad dadka aadka ugu dhow ninkii lagu dilay dhuusamareeb labada kun iyo sideedii cerow wuxuu kaloo ahaa wuxu kaloo uu ahaa ama uu yahayba uu ahaa nin aad ugu dhow mahadkarate marka wuxuuna ahaa nin aad iyo aada ugu fiican dhanka abaabulka weerarada gaadmada ah marka kooxda si walboo loo maaragtay loo loo saaro lacag madaxooda loo saaro haddaanan la helin maaragtay qaab lagu hujuumo ayagoo meelaha ay joogaan lagu raadsado si loo badbaadiyo nafta shacabka laakiin ayaga loo ugaarsado waxaan aaminsanahay in dagaalkooda muddo gaaban lagu soo afjari karo ma ma xaqiijin karnaa in hadda la dilay ninkan bashiir qorga waa su-aal muhiim ah taliska maraykanka inta badan waa runtaa waa jirtay xiliyo ay ku degdegaayeen ama iyagoo markaas tixraacayay maxaan ku idhahdaa sourciga markaas ayaga gudaha ugu jiro dilka qofka oo maaragtay muhiim ku ahaa waxaan la yidhahdaa high target value laakiin int sanadihii dambe waxay ku dareen inaanay ku degdegin ilama la helo la hubiyo qofka la sheegay inuu dhintay marka ninka waxaa la dilay bishii hore laba iyo labaatankeedii februaayo waxaana la xaqiijiyay dilkiisa ay soo saareen inuu la dilay shalay oo ahayd bisha maarso toddoba ay ahayd marka waxaa cad marka in ay jirto maaragtay qaab ay kusoo hubiyeen